bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo arbaca oo ay qamiisoo gelayso taariikhduna ay ku hastaysan tahay afar iyo labaatanka bisha janwari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaana kuwa milatariga ee sida gaarka u dababarnay loo yaqaano danab ayaa dhowaan gacanta ku dhigay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo lagu tababarayay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe nawaaxiga degmada balcad dhalinyaradan oo ay ku jiraan oo ay tababarayeen al-shabaab ayaa waxaa xaruntoodii weerar gaadma ah ku qaaday ciidanka gaarka ee milatariga soomaaliya ee danab kuwaasi oo gacanta kusoo dhigay tiro ka mid a kooxda waxaana sidoo kale la sheegay in la burburiyey saldhiggii militari ee halka ay ku lahaayeen al-shabaab saraakiil ka tirsan milatariga shabeellaha dhexe ayaa warbaahintaa u sheegay in ay hadda ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ayna filayaan in dhallinyaradaasi loo soo qaado magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xarunta tababar ee raggan laga soo qaqabtay ayaa ku taala deegaanka jameeca jidhiyaal oo duleedka degmada balcad ah waxaana la sheegay in ay ku jiraan caruur da-yar oo ka mid ahaa kooxdaasi kuwaasoo da-dooda ay u dhexayso labaatan sano iyo wixii ka hooseeya sidoo kale magaalada muqdisho waxaa jooga dhalinyaro kala duwan kuwaasi oo ka mid ahaa islamarkaasina dhaawacyo ay kasoo gaareen weerarkaasi dhalinyarada dhaawaca qabta iyo kuwa kaleba lagu soo qaqabtay ayadoona ciidamada amisom ay sheegeen in ay dileen qaar kale oo ka tirsan dhalinyaradan oo ayagu isku dayay in ay falal amni darro ka sameeyaan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe wakiilada dhalinyaradan ayaa waxa ay sheegayaan in caruurtan xoog looga soo kaxaystay eheladooda al-shabaabna ay si qasab ah ku askaraynayeen taasi oo markii dambe keentay in ay dhibaato kasoo gaarto dhalinyarada yaryar ee ayagu ka barbar dagaalamayay maleeshiyada kooxda al-shabaab dowladda jarmalka ayaa sheegtay in ay dowladda soomaaliya uga yaboohayso lacaga dhan saddex iyo waa soddon iyo laba milyan oo yuuro oo ugu talagashay in lagu taageero kaabayaasha dhaqaale ee soomaaliya lacagtan ayaa dowladda soomaaliya waxaa loo soo marsiin doonaa bangiga adduunka gaar ahaana qeybta waddanka jarmalka oo lagu magacaabo milbel beter fanancy waxaana taasi ay gacan ka geysan doontaa xoojinta kartida deegaanka iyo sidoo kale kartida hirgelinta si loo hagaajiyo helitaanka kaabayaasha aasaasiga ah ee soomaaliya madaxda iskaashiga hormuudka maalgashiyada maalgashiyada iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka jarmalka ayaa sheegay in ay sidoo kale lacagtani loo loogu talagalay kordhinta maal magaalooyin magaalooyinka iyo horumarinta xaaladda nololeed ee muwaadiniinta soomaaliyeed iyo arrimo kale wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo arrintaasi ka si kooban uga hadlay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay u mahad celinayso dowladda jarmalka oo mar waliba ka qaadata qeyb ama tallaabo wanaagsan horumarinta dalka iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed waxa uuna sheegay intani ay tahay mid sii horseedi doonto in soomaaliya ay kasoo kabato wadadii burburka halka warkaas aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeellena waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayay nuuca cadaalad iyo sidoo kale asluub ee looga dhaqmayo soomaaliya kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ah ee dowladda federaalk soomaaliya kulankan oo socday muddo laba saac laba maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka cadaaladda maamul maamul goboleedyada dalka wasaaradahooda iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ah ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa sidoo kale kulankan goobjoog ka ahaa madax ka socoto beesha caalamka iyo sidoo kale mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka dastuurka soomaaliya munaasabada loogu lagu saxiixayay munaasabadan ayaa lagu saxiixay arrin ku saabsan nuuca cadaalad iyo asluub ee ay isla iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada waxaa ka qayb galaya madaxweynaha hirshabe waxaa ka qayb galay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka cali cabdulaahi cusuble iyadoona dhammaanba ka qaybgalayaasha ay bogaadiyeen hanaanka cadaalad iyo sidoo kale waxyaabaha haatan looga baahan yahay soomaaliya inay ka dhacaan mas-uuliyiin ka socotay wakiiladii ku hadlayay magaca qaramada midoobe ayaa dhinacooda sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado arrinta cadaaladda si horumar looga gaaro nidaamka garsoorka soomaaliya afhayeenkii maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa waxaa la sheegayaa in xabsi guri la geliyey kadib markii lagu soo rogay amar ah in uusan gurigiisa ka bixi karin cabdifataax xalane ayaa sidoo kale ah sarkaal ka tirsan nabad sugidda ayaa la sheegay in saraakiisha sarsare ee nisa ay ku amreen in uusan gurigiisa ka bixin ka bixi karin ilaa iyo amar dambe amarkan xabsi guriga ah ayaa salka ku haya shirkii jaraa-id ee uu horaa uu habeenkii sabtida ahaa ku qabtay xarunta gobolka banaadir islamarkaasina uu ku sheegay in golayaasha degmooyinka ay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir u doorteen laba sano inuu xilkaasi sii hayo inkastoo lasoo afjaray xiisadda siyaasadeed ee gobolka banaadir haddana waxaa la sheegayaa in xubno dhowr ah ay way doonaan xilalka ay ku jiraan qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka iyo sidoo kale dad kale oo aan weli la shaacin guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo xogiyihii guud ee maamulka ayaa iyana xilkii laga qaaday kuwaasi oo qayb ka ahaa xilka qaadistoodii guddoomiye taabid iyo xubno kale uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar dhulka ah ku tegay degmada bardaale ee gobolka fai halkaasi oo qiyaastii lixdan kilomitir u jirta magaalada baydhabo safarka uu madaxweynaha ku tegay bardaale ayaa waxaa ku wehlinayay wasiirka wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan iyo sido saraakiil ciidan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan kuwa gobolka fai wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa bannaanka magaalada uga hortegay kuna soo dhoweeyey guddoomiyaha degmada bardaale axmed sheekh xaamud qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan kuwa saraakiisha ciidamada madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ujeedka u tageen degmada bardaale waxa ay tahay ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka guddoomiyaha cusub ee degmadaasi axmed sheekh xaamud oo dhowaan xilkaasi loo la wareegay wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa kulamo kula qaadan doona gudaha degmada odayaasha iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidamada shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maamulka degmada ugu mahad celiyey dadaalada ay ka wadaan degmadaasi iyo sida ay ugu heelan yihiin sidii ay wax ugu qaban lahaayeen shacabka qaybahooda kala duwan ee ku sugan gudaha degmada bardaale ugu dambeynna maamulka degmada buuloburte ee gobolkaasi hiiraan ayaa ka warbixiyey weerar habeenimadii xalay ahaa koox la tuhunsan yahay inay shabaab ka tirsan tahay ku qaaday gudaha degmadaasi kaasi oo waxyeelo ay ka dhalatay sida dadka deegaanka ay sheegeen balse maamulka ayaa beeniyey in ay jiraan khasaare soo gaaray ciidamadii maamulka iyo sidoo kale kuwa midooda afrika amisom ee fariisin ku lahaa goob la weeraray waxa uu tilmaamay in khasaaro uu jiraa dhinaca al-shabaab asigoo iska fogeeyey inuu jiro khasaaro soo gaaray dhankooda ayagoo aan gaarin istaraatiijiyadooda aan gaarin oo socdo ayay waxay la kulmeen difaacii hore ciidamo u diyaarsan markaas waxaa meesha ka dhacay khasaaro ayagii ku dhacay keligood wax kale oo shacabkii iyo askartii waxma gaarin ayagiina hadda waxaan warar ku helaynaa inay ilaa saddex nin dhimashadii dhaawac ku qaadeen ilaa saddex qofay ku duugayaan banaanka magaalada wax muddaa ma qaadanba waa ayaga wadada socda ayay kusoo dul dhaceen nimankaa difaac ku jira ciidamada hadda kuwana difaac bay ku jiraan waardiya ahaayeen kuwana way socdeen gaadmay ku socdeen gaadmadii dee dhagardabeeyaalay ahaayeen ayaga ku guddoontay saddex nina meeshii inay uga dhimatay aan wararka ku helayna al-shabaab hadda waxay ka shaqeeyaan inay ayagu ay argagixisada ka shaqeeyaan ay waqarax sameeyaan ay weerar sameeyaan laakiin hadda way ka dhamaatay arrintaas oo waa falal nafulcaariya xalay waxba lagama dareemin magaalada buulburdo ciidamada doobtii ay xerada ciidanka ahay waxba kusoo rideen jawaabtii la siiyana khasaarahaasay kala kulmaan oo dhimasho iyo dhaawaca ka jirta warkii oo aad ka dhagaysanayseen fiidnimadan raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh